bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal habeen wanaagsan meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga wareysiyada oo habeen weliba aad la socotaan marka laga reebo habeennimada jimcaha waa habeennimo axada isniin ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha maarso sannadda labada kun iyo labaatanka qodobada caawa dhegaystayaal barnaamijka bandhigga wareysiyada aan idinkugu hayo idinkana aad kaga bogo doontaan muddada uu socdo waxaa ka mid noqonaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ugu baaqay guddiga isku-dhafka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inay daadejiyaan diyaarinta habraaca iyada iyo qaraarada sharciga doorashooyinka qaranka si loo ilaaliyo wakhtiga mudeysan ee jadwalka doorashooyinka qaranka haddaba guddoomiyaha guddigaasi oo arrintaasi ka hadlaysa ayaa dhegaystayaal barnaamijka bandhigga wareysiyada aad ku maqli doontaan deegaano ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto xaalad biyayari iyadoo maantay dunida inteeda badan laga xusayo maalinta caalamiga ee biyaha adduunka haddaba dhegaystayaal barnaamijka bandhigga wareysiyada waxaad kaga boga doontaan meelaha biyola'aanta laga soo sheegayo oo ay ugu horreyso magaalada kismaayo duleedkeeda wareysi arrinkaasi ku saabsan ayaa dhegaystayaal barnaamijka bandhigga wareysiyada aad kaga boga doontaan saraakiisha ciidamada booliiska ee degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa kulan looga hadlayo arrimaha nabadeynta degmadaasi waxa ay la qaateen odayaasha dhaqanka ee degmada matabaan haddaba dhegaystayaal kulankaasi muddaduu socday maxaa ka soo baxay maxaysan isku afgarteen saraakiisha ciidamada booliiska degmadaasi iyo odayaasha dhaqanka wareysi arrinkaasi ku saabsan ayaa dhegaystayaal barnaamijka bandhigga wareysiyada aad kaga boga doontaan xilli maantay loo dabaaldegayo maalinta biyaha ee adduunka ayaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya waxa ay booqdeen xerooyinka barakacayaasha ee magaalada muqdisho qaarkood kuwaasi oo ka sameeyey arrimo la xidhiira wacyigelin ku saabsan in la isticmaalo biyo nadiif ah agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaana ka mid ahaa mas-uuliyiintii tegey goobahaasi isagoo arrintaasi ka hadlayana barnaamijka bandhigga wareysiyada dhegaystayaal aad kaga boga doontaan taliska hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ugu digay ganacsatada soomaaliyeed inaysan sare u qaadin maciishadda qudrad daruuriga ah iyagoo ka faa'iidaysanaya cabsida laga qabo abuqa korona haddaba dhegaystayaal barnaamijka bandhigga wareysiyada waxaad ku maqli doontaan madaxa hoggaanka canshuuraha ciidanka booliiska jenaraal cabdulaahi xasan bariise oo arrintaasi ka hadlaya kadib shir jaraa'id uu maanta uu ku qabtay magaalada muqdisho qodobadaas iyo waxyaabihii kale ee nagu soo kordha dhegaystayaal muddada barnaamijka uu socdo waan idinkugu soo gudbin doonnaa waxaa idinla socodsiinayaa caawa barnaamijka anigoo ah maxamed xasan cali national dhinaca farsamadu waa fa'ad cabdi geelle waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga wareysiyada waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan awadii ka leeyahay habeen wanaagsan sidoo hore dhaca barnaamijka bandhigga wareysiyada aad ku maqasheenba guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ugu baaqay guddiyada isku dhafka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in ay daadejiyaan diyaarinta habraacyada iyo qaraarada sharciga doorashooyinka si loo ilaaliyo waqtiga mudeysan ee jadwalka doorashooyinka qaranka gudoomiyaha guddigaasi xaliimo yarey oo shir jir ayd maanta saxaafadda u qabtay magaalada muqdisho ayaa baaqaas u jeedisay guddiyada isku dhafka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu soo dhoweynayaa ansixinta sharciga doorashooyinka heer federaal iyo meelmarintiisa waa tallaabo taariikhi ah oo horey loogu qaaday soo celinta xuquuqda doorashooyinka muwaadinka soomaaliyeed iyo geedi socodka hanaanka demuqraadiyadda konton sano kadib waxaa sidoo kale guddiga madaxa bannaan soo dhoweynayaa guddiga isku dhafka ee heer baarlamaan ee loo xil saaray soo saaridda qaraarada iyo habraacyada lagama maarmaanka u ah dhaqangelinta sharciga doorashooyinka oo ay ka mid yihiin kow asteynta degaan doorasho ee kuraasta baarlamaanka xuquuqda doorasho ee gobolka banaadir ilaalinta qoondada haweenka degaan doorasho xildhibaanada gobolada waqooyi gal waqooyi ee soomaaliya haddaba si guddigu uu u guto waajibaadkiisa qaran una ilaaliyo jadw jadwalka wakhtiyeysan ee howlaha doorashooyinka waxaan rajaynayaa in qaraaradan iyo habraacyadan ay soo baxaan ka hor waktiga shar sharciyan ay tahay in guddigu cayimo taariikhda maalinta ummadda soomaaliyeed ay doorashada u dareereyso sidoo kale guddigu wuxuu codsanayaa in golayaasha sharci dejinta ay dedejiyaan meelmarinta dib u egista sharciga xisbiyada oo hadda hor yaalla golaha shacabka si xisbiyadu ugu gudbaan xisbiyo rasmi ah oo sharciyad u leh in ay ka qayb galaan doorashooyinka na soo haaya ee laba kun iyo labaatanka labaatan iyo kooga guddigu wuxuu ugu baaqayaa sidoo kale xisbiyada siyaasadeed ee ku-meel gaarka ah in ay isu diyaariyaan sidii ay u buuxin lahaayeen shuruudaha ay ku noqon karaan xisbi rasmi ah ee ka qaybgeli kara doorashada guddigu wuxuu si mug leh uga codsanayaa golaha isku dhafka ee sugidda amniga doorashooyinka in ay diyaariyaan qorshayaasha muhimka u ah sugidda amniga goobaha diiwaangelinta iyo codbixinta doorashooyinka wuxuu guddigu u mahad celinayaa xukuumadda federaalka soomaaliyeed dowlad goboleed dowlad goboleedyada wada iyo dowlad goboleedyada wada shaqaynta iyo taageerada ay siiyeen howlaha muhimka u ah diyaargarowga farsamo ee doorasho laba kun iyo labaatan labaatan iyo kow sidoo kale guddigu wuxuu u mahad celinayaa qaramada midoobay howlgalka midooda afrika ee soomaaliya iyo saaxiibada soomaaliyeed ee taageerada la garab taagnaa dhismaha dowladnimo soomaaliyeed iyo dimuqraadiyeynta doorash doorashooyinka iyo sidoo kaleeto nabadeynta ugu dambeyntii guddigu wuxuu ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan kaalinta kaga agaadan xaqiijinta iyo hirgelinta howlaha muhimka u ah doorashada laba kun iyo labaatanka maadaama ay tahay xuquuq ay lahaayeen oo ka maqnid oo maanta usoo noqotay guddigu wuxuu ilaahay ka baryayaa in musiibada cudur ee dunida haysata naga dulqaado naga badbaadiyo nabad iyo barwaaqana nagu noolaysiiyo aada iyo aadaa u mahadsantihiin
gudoomiye waad mahadsan tahay magacaygu waa cabdirasaaq xaaji sareebaan waxaa ka socdaa warbaahinta qaranka soomaaliyeed dabcan dhammaadka sanadka labada kun iyo labaatanka dalka soomaaliya wuxuu si diyaarinayaa doorasho one man one program ka gudeexa doorashadaa sidee ku isku diyaarsan inaad doorashadaa qabtaan horta doorashadu waa doorasho qof iyo cod ah ma aha one man and one vote arrintaas iska sax qof kasta oo soomaaliya xaq u leh inuu galo doorashada waana xuquuq usoo noqotay guddigu wuxuu jiraa ku dhowaad shan sano maalintii qolkan lagu wareejiyo aan xusuusta maalintay ahayd oo sagaal qof uu ka koobnaa ilaa hadda uu kor u dhaafay boqol iyo toddobaatan howlwadeenno wuxuu u diyaar garoobayay siduu laba kun iyo labaatanka labaatan iyo kowga doorasho u qaban lahaa intii la doono aan ku kalsoonahay inay u diyaarsan yihiin farsamo ahaan inay doorashadaas qaban karaan
gudoomiso waxaa jira meelaha dowladda federaalka soomaaliya aysan gacan ku qoynin oo shooqa ku qoyaan sidoo kale meelo siyaasiyiin oo maqalan jira sida soomaaliya oo kale dad soomaaliya joogaan dowladda soomaaliya dad ay soo doortaan inay ka dhex arkaan rabaan dadka halkaas degan sidee dooneysaan inay wax ku doortaan baarlamaanka qaranka aa u xilsaaran inuu soo saaro sharciga doorashada uu soo ansixiyo sharcigii doorashada waa la soo saaray baarlamaanku labadiisa aqalba waa soo gudbiyeen madaxweynuhuna waa soo saxiixay waxaa kaloo la cayimay si loo dhaqangeliyo uu u dhaqangalo qodobo su-aalahaas ay weydiinaysid ay ka mid yihiin waxaana loo xilsaaray guddi isku dhaf ah oo baarlamaanka uu soo saaray waxaanan ka sugaynaa ilaahay idankiis inay shaqadooda u ay galaan ay gutaan waajibkooda wada shaqayn aada u dhowna ay nala yeeshaan
gudoomiyaada masada waan kaga mahadcelinayaa ee waxaa rabay soomaalida badanaa way wada baxeen badanaa wada albaabadii waxaa jiro dalalka gaarkaana etoobiya iyo kenya oo kale waxay ku xarisan yihiin qaxootiyiin ayagana maxaa naga qoraysa
doorashooyinka adduunka waxaa jiro nidaam la dhaho dadku inay ka codeeyaan ayagoo maqan meelaha ay joogaan inay ka codeeyaan dowladaha sameeya arrintaas aaday u kooban yihiin oo aaday u yaryihiin waana dowlado aada u horumaray dhaqaalo badanna leh imkaaniyaad u fududeynayo oo badanna leh annagoo soddon sano dagaal kusoo jirnana meeshaan ognahay maanta adduunka meeshaan ka joogno waa la ogyahay kuwa naga waaweyn oo naga dhaqaalo badan oo naga dhismo fiican aan dadkooda dibadda jiro oo qaxayn oo tiro badan aysan u suuragelin inay eh, codeeyaan annagana hadda waktigan xaadirkaa een- een, ma noo- waxaan noo suuragelinaynin awooddeenna iyo tabarta aan leenahay in dadku ay codeen marka qof kasta oo soomaali muwaadin soomaali ah waxaan ugu baaqaynaa inay yimaadaan inay isdiiwaan geliyaan inay codkooda dhigtaan oo- waa inta awooddo imaan karta inta badan waa aragteen waa la yimaadaa waa la socdaa
gudoomiye kuraasida waxaa shirtay somalilan ma sida koonfurta soomaaliya loo dooranaya mise si gaara iyadana loo dooranta waa kuu sheegay guddi isku dhafaha loo saaray qodobada ugu waaweyn ay ka mid tahay ayagaana soo xeer nidaam kasoo saari doono muxuu ahaa habraac la raaci doono waa mahadsantihiin
xaliime cabdi ismaaciil xaliime yare gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayay dhegeysaltaasi ahayd oo ka hadlaysay ama baaq u diraysay guddiyada isku dhafka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ku aadan daadejinta diyaarinta habraacyada doorashooyinka qaranka deegaano ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa waxaa laga soo sheegayaa in ay ka jirto xaalad biyayari iyadaoo maantay ee dunida inteeda badan laga xusayo maalinta caalamiga ee biyaha adduunka haddaba si aan wax badan ugu ogaano deegaanada laga soo sheegayo biyayarada oo ay ka mid tahay ee duleedka magaalada kismaayo iyo deegaano kale oo jubbaland ka tirsan ayaa waxaan qadka telefoonka kula xiriirnay guddoomiyaha guddiga tamarta iyo biyaha baarlamaanka jubbaland xildhibaan bile cabdule cabdi waxaan ugu horeen weydiinay xaaladda biyayare ee ka jirta deegaanada jubbaland iyo meelaha gaarka ah ee laga soo sheegayo
walaalow insha allahu khayr allah ku siiye ee jubbaland waa horta waxa weeye waa dhul xeereed waaye laakiin kismaayo waa weeye biya biyaheeda waa dhul hooseeya haddana oo ceelashooda aada u gaggaaban yihiin waaye inta boqolkiiba sideetan dhanaan waaye dhanaan bay u badan yihiin biyo oo dhanaan bay u badan yihiin ama culus ee xilligan oo kale kulaylaha oo bishaan oo kale la gaarana ee waa sii dhanaanaadaan oo milix bay noqdaan oo waana gaabtaan oo waa guraanba marka biyo la-aanta dhib badan baa lagu qabaa kismaayo aad bay dhib- biyaha dhib ugu qabtaa ee dee yontoy baa biyaha laga soo jiidi jiray iyo meelka tuulada yontoy oo halkaasaa biyaha dee la- iyadoo laga soo shaqeeyey oo laga soo warshadeeyey bay dadka cabi jireen hadda wixii igahaa waa burbureen haddana kambaniya yaryar oo hay-ado yaryaraa jooga oo biyo ay sifeeyeen oo ay hagaajiyeen ay dadka cabaan laakiin kama bixi karaan oo qaali bay ku yihiin oo markaana dadka ma wada gaban karo adee biyo la-aan badan ah kismaayo ay qabtaa sidaha idinkii gurmadna bay u baahan tahay alla iyo qar- iyo qaran ba u baahan tahay waa gartay marka laga tago kismaayo waa magaalo een, dabcan way ka duwan tahay deegaanada kale maamulka ku yaala bal ka waran ayagana
Ee, maamulka waa dowladda maamulka cardun waaye Ee, sida xilliga uu dhismay iyo meerka yani qaabka iyo howlaha burburkii dhacay iyo tabarta maamulka waad garan kartaa waxuu keligiis mataqaana awood u leeyahay maaha Ee, waa yani arrin in la- ama a- kaalmo caalami in loo helo ama dowladda dhexe ay mataqaana gacan ka geysato waxaan loo qaban kara maamulka jubbaland ee, inuu kambaniyeyda siiyo ogolaansho siiyo oo ay qoqodaan oo hayaan bay ay ku filnaa ee, beerab intuu hadda soo soo dhoodhigo mashruuc weyn oo milooyiin ah bay u baahan tahay marka maamulkaana cardun waaye kaalmo dibneedna ma helo kaalmo gudahana waa ku yar tahay marka insha allahu marka eh, xoogaa dhibo kalena waaba iska jiraan oo siyaasadda xaggeed ka jiro oo cunqabateyn xoogan baaba saaran degmada iyo gobolka hase haatee taas ka hore waa biilaanta way jirtay ama yaraanta biyaha yaraanta way jirtay Ee, waxa weeye waa meel u baahan gacan weyn u baahan weye oo mataqaanaa mashaariic waaweyn u baahan baabi- magaaladana way fidiyo hadda magaalada hore ma aha magaalada kismaayo aad bay u weyn tahay u ballaaran tahay waxay sii maraysaa anjeelo agteeda xagga maraysa xaggan aeroboortkay gashay xaggan waxay soo gashay mataqaanaa goobweyn ee walow ay ciidamada difaaca ku jiro ajnabiga ay ay amisom ay ay xanibayso oo xirayso oo hore u socon hase haatee waa magaalo saa u fido oo weynaatay ee, biyo badan bayna u baahan tahay oo mashaariic waaweyn bay u baahan tahay maaha waxaad dowlad goboleedka jubbaland ay ku filanta keligeed maaha waa kale deegaanada kale ee biyo yaraanta ay ka jirto eh, maxaa ka mid ah
yani wiilaan badan baa jirto tuulooyinka banaanka ee gobolkan had- ee, laga xukumo ay jiro sida ee, cabdalla biroole iyo dheerxaan iyo yani be- meelo badan baa jira cuntaa ilaa iyo ca- canjeel tuulooyinka ku hareeraysan oo dhan faraha badan waa biilaanta way iska jirtaa xilligan oo kalena ceelasha waa guraan owlna ceelasha waa ku yaraayeen marka ee, culeysyo badanaa saaran ceelka hadduu hadduu jiro ceelka waxaa weeye hadda cabdalla biroole culeys badanaa saaran ee, cabdidhoorna culeys badan baa saaran ee, beerxaana culeys badan baa saaran xoolihii oo dhan baa xilligan oo kale dawda tuuran wixii aan weliba soo gaarin baa isugu taga marka biila-aanta way iska badan tahay biila-aanta way jirtaa in loo fikiro oo si guud loogu fikiro oo dhaqa- dhaqaalana loo helo oo diyaargarow badan bay u baahan tahay oo siyaasadeed oo mataqaana maaliyadeed waa gartay ma jiraa marka hay-ada eh, ka caawiya bulshada eh, xagga biyaha iyo weliba adeegyada ay u baahan yihiin
maya maya ma jiraan waxa weeye labada kambani oo ceelal- labada dhinac bay oo yani magaalada ka ergaba biyaha mooyaane ee, kambani kale ma jiraan ama hay-ado kale wax ka caawiya arada ma jiraan
waa gartay marka xaaladda biyaha eh, ma ku filan yihiin haddaas leedihiin magaalada kismaayo marka
biyaha hadda dee un- hadda oo mana weyn oo loo qaylay ma jirto biyaha waa- ceelalna way ku jiraan oo biyo a- adi biyo bilaash hadda ma jiraan oo dadka ay ku tiirsan yihiin ma jiraan laakiin biyo way jiraan oo la cabo laakiin kambaniyaha iska leh iyo ceel gacmeed nin qortay oo booyadaha ka dhacmeen ay qaybiyaan ama dameeraha qaybiyaan waa jirigaankii waa la- waa toddoba kun waa toddoba kun waa habkii jirigaan marka meelaha qaarkoodna sideed kun sagaal kun oo ku tagaa oo fogfog marka waa saas biyo waa jiraan laakiin biyo waa qaali dadka waa aad bay ta- ma- ma wada dad wada gaban kara ma aha dadka waa dabaqad dabaqad hoos u badan yahay dab- dabaqada kale waa ku yartahay gobolka
Eh, wa- sidaa sheegtay biyihii jirikaankii sideed kun ayaa la gadayaa Eh, miyaa jira sarakac ku yimid biyaha Eh, mase jiray qiimo kas ama ka hooseeyo oo la ebel la gadi jiray biyaha
dee hadda marba meel buu soo marba saddex kun la gadaya jirgaanka marba afar kun la gadaya qofka biyaha soo saartay iyo duruuftiisay ku xidhanta marba saa qaalin oo kicinaya waxaa kaloo kusoo jaray magaaladan waxaa tuuran qaxooti fara badan oo xeryaha qaxootiga ka soo noqday ee nairobi kenya ka soo noqday baa halkan soo degay oo aada u degan oo aada naqtaanaye population fara badan baa saaran marka ee, saasayna biyaha ay dhibkooda u badan yahay ee qaalibna u yihiin oo dadka dabaqada ay dadka dhan ayna wada heli karin Ma- oo dad aan gadan karin baa jiro marka oo ceelal yani ama dhanaan ama ee, aan caafimaadka oo socnaa iska caba oo loo wasaaradda ay u nacanayso ama u daaweyso oo kalorin ay la daba taaganta waa garta marka xilli dhow miyaa xilligaa sheegayso biyaha eh, ilaa iyo saddex kun qiimahaas eh, la gedi jira
Wadayaca muddo kasoo wareegtay dhowr sano kasoo wareegtay marka maxaa keenay marka in qiimaha noocaas oo kale ay sare u kacdo eh, ay gaaraan ilaa halkaa marka
Eh, waxaa waye weli dee bareeska inay dowladda goyso ama maamulka gooyo eh, lama gaarin Eh, waxaa waye qofka ceelka qotay ee qarashkiisa iyo qaadkiisa watay ku xidhan tahay boyadaha soo qaadaya shidaal bay ku xisaabtamayaan masaafay ku xisaabtamayaan fogaanshaha yani waxay ku xisaabtamayaan dowladda ma- baa dhismaha magaalada meeshuu tegey dameerkii habeennimuu safka galayaa safka markuu galo kasoo baxa meydad meel oo toban kilomitr au u dhow geynaya biyi ay magaalada sii maraysaa marka ninkaas inuu toddoba galo ama sideed galo waa waa u gaartaa oo yani khasaar badan buu kasoo dabcado dhaadheer buu kasoo dhaco kasoo degay waayahay marka tirada ceelasha eh, ku yaala magaalada iyo agaarkeeda intee lagiye marka
kismaayo ceelashada waa badan yihiin laakiin tayadoodaa liita ceel nin gurigii dhexdiisa ugu yaallo oo se oo ha- haysto oo nin oo deriskiisa oo un jirgaan soo qato usii maahne ceelal publicada oo madaxa waa yaryihiin oo maataana ummadda ay wada leedahay oo bilaash lagu lagu aroorinaa ma jiraan waa yaryihiin aad bay u yihiin waa garta marka wasaaradda biyaha ma shaqaysaa marka
wasaaradda biyaha waa shaqaysaa mashaariic iyo yani ceelo la qoday waa jiraan ceelka haddii la qodo oo la diyaariyo ee, dadka haddii faraha loo geliya yani way gudihiisa ay ku qaribaan ay ku jibinayaan waa in ka- oo kambani loo dhiibaa yar oo laisku duway oo la hagaajiyey oo shuruuc yar laga dhehaysiiyey waa in loo dhiibaa oo ceelkii canaanay oo wixii ka hadlaa lagu iibiyo oo dayactiro oo ee, biyihiina qiimo ku gado oo gada yani waa qaar badan oo hay-adaha qodayn ama dowladda qoday oo dadka beriya loo maalgeliyey ama loo laisku leexleexiyey dad dabaqado yaryada ah ayaa jira oo mataqaana ceelasha gaba saasay u badan yihiin biyahan bawdaha iyo dameeraha ay dhaamiyaan
waayahay marka maanta waxay ku beegan tahay maalintii biyaha adduunka maxaa idin qorshaysan eh, haddii aad tihiin eh, jubbaland
waxaa noo qorshaysan yani horuma yani wixii hore loo soo qabtay na waa lasoo qabtay oo ceelal badan baa la dejiyey oo maaragtay ee, haddana baleenka waxaa ku jira in ceelal badan lasii kordhiyo oo lasii qoro baleenka ugu weyn oo hadda dowladda jubbaland ay ku fikirayso waa ee, wax kale markii si walba loo fikiray ama si walba loo daraaseeyey waxay ka fursan weysay in webiga laga soo jiido webiga in laga soo jiido webigaa laga soo jiidayaa qorshaha dabayaal waxaa weye webiga in laga soo jiido oo haamo waaweynna la dhiso saasna biyaha lagu siiyo dalka ama dadka lagu siiyo oo Wa- maataqaana saa si aanay ku aqabeeli karta male waa garta marka mashruucaasaa hadda daraasadaasaa socoto xaguu maraya goormeese qorshahaas uu yahay in la fuli marka waa wax process buu ku jiraa wasaaradda fiicnaan leh in la weydiiyo taas Ee, aniga waxoogaa in kolley waxaan ogahay in processkaas maray oo injineeradii iyo kambaniyadii ay soo cabireen ay soo hayeen hay-adihiina ay soo hagaajiyeen shirar badan laga galay galaashihii yacni iyo qaabkii un bilowgii iyo bil iyo waxaa xasaa dhiman bis ah waata ugu dambeyntii eh, maxaa dadka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya eh, bulshada reer gal- eh, reer jubbaland ee dusheegi leed adoo waqtiga ka faaidaysanaya
waxaan u sheegi lahaa waxa hadda u yaalana inay tashishaan ay hagaagsadaan oo maaragtay ay xanaanaystaan oo ee, wixii kaloo loo qodana ay mataqaanaa sidaas oo kale ee, dadka alla wax siiyey ee, ama dibad ha joogaana ama dalka gudish ha joogaana ee ceelasha qodi kara ama bujin kara yacni inay iyagana dadka ceelal sabiilillahi u qodaan oo mataqaanaa waqf ay u qodaan aan soo jeedinayaa kambaniyada hadda ay jooga ee ee, caafi iyo jubba na waxaan leeyahay dadka biyaha u- u raqiisiya ya- u- yayna ka goyn waa go-aan biyaha goysmada ha laga ilaaliyo xilli kulol baa la joogaa waa inayna goyn waa in lagu talagal badan la sameeyaa oo biyaha ayna kala goyn takfiidna loo sameeya dadka oo maaragtay laga dhimo qiimaha intaasaan usoo jeedin lahaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay dhegeystayaaalkaas wuxuu ahaa xildhibaan bile cabdulle cabdi gudoomiyaha guddiga kheyraadka biyaha ee baarlamaanka jubbaland oo u warameeyey wariyeen cabdishak waa wariyeen cabdiqaadir cali axmed
Thank
wanaag dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka bandhiga wareysiyada ayaad nala socotaan iminkana matabaan saraakiisha ciidamada booliiska ee degmada matabaan ayaa kulan looga hadlayay nabadeynta degmada matabaan ee gobolka hiiraan waxa ay la qaateen odayaasha dhaqanka ee degmadaasi kulankana waxaa laysku afgartay in si wadajira bulshada iyo ciidanka booliiska ay ugu wada shaqeeyaan xoojinta ammaanka degmadaasi taliyaha saldhigga degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaan arrintaasi ka wareysanay isagoo ku sugan degmada matabaan
walaal howlaha naqdeynta oon wadnaaho waxay ku salaysan yihiin si deegaanku u noqon lahaay mid xasiloon oo ummaddu isdhex gasho oo degan oo nabadda lagu soo celin lahaa ujeedada aan meesha aan u tagnay oo aan ugu laalaabanay oo aan nabadda u wadnaahona waxa waaye hadda xilligan colaad ma taagna oo xabad ma socoto dagaal kama socdo shil kama dhicin laakiin ayadoo aan colaad colaad hore maahane colaadada cusub jirin aysan jirin ayaan isku daynay inaan ummadda wacyi gelino oo aan dhex galno oon raacno dadkii hore ee dhintay ee walaalihiin ahay ee labada dhinacba ahaa waa dhinteen mana soo laabanayaan marka inta hartay aan caynino aan nabad ku wada noolaano aan isdhex galno maadaama la marayo xilligii rooba ku da-ayeen oo ummaddu hal dhinacama iskugu tegi leed ama hal meelna iskugu timaado laga yaabo sidaas ayaan waxaan ugu aadnay wacyigelin iyo inaan noloshooda sidii isu kaasho lahaayeen aan ka shaqeyno waa xaggee meeshaad aad tagteen
waa duleedka degmada matabaan qiyaas ahaan dhanka koonfureed ka xigta soddon kilomitr waxaa la yidhaha laama saban iyo oomaad iyo geel ku dhal iyo magacyada baa la yidhaha waa tahay marka yaa la nabadeynayaa marka oo meesha isku haya
beelo soomaaliyeed ayaa meesha wada dega oo dadka deegaanka wada ah oo magaalada matabaan wada dega in muddana meesha hore ugu dagaalamayey oo waktiyo badanoo ilaa dowladii maxaasiyaad bare ilaa hadda meesha ku dagaalamayey marka hadda ma jirto xabad ka socota laakiin inaan iyagii iyagoo hubla-aana isu keenno oo isfahamsiino oo isla degaan oo maadaama markii kiis jiro arrintii aan la geli karin ayaan go-aansanay iyadoon hadda kiis taagan la arag inaan kiisaskii hore aysa soo laaban inaysa dagaaladii hore soo laaban taayo waa ujeedku
waa tahay taligii markaa socdaalkaagii nabadeynta yaa kugu hogaaminayay oo kula socdo qayb kaala ahaa
ciidamada dalabka sida ee soomaaliya iyo saraakiishooda ayaan ahayn sirdoonka qaranka ciidamada sirdoonka qaranka nuusubadda iyo milatariga iyo booliska oo oo dhanka ammaanka ayaan ahayn waxaan la kulmayna bulshada ma aysan jirin maamulka gobolka hiiraan iyo midka galgaduud midkoodna ama degmooyinka wax nala socday dibaana ugu ballanay insha allahu inaan inagoo maamulaadkii shacabka ahaa ee madaniga ahaa iyagoo nala socdo inaan si dambe isu aragno haddana anagoo ciidanka qaranka sida ee soomaaliya ayaan kala ku kala dhex jirnay oo aan isu keenaynay maadaama dadku ay yihiin bulsho hubaysan ayaan isku dayeynay inaan raahno bal qofka iska dhiga oo nabadda ku wada noolaada oo isdhexgala
waa tahay tan iyo intaad meeshaasi aad gaarteen yaad la kulanteen qeybihii kala gedisnaa ee aad u wadeen nabadeynta
beelaha dega mid kamida ayaa markii horeba noo qorshaysnay dinaan la kulanno oo meesha si wanaagsan noogu marti qaaday nagu soo dhaweeyey noona sheegay caqabadaha jira oo dhibaatada meesha ka jirtay nala wadaagay intaan ka fahamsanayn iyagu intii ka fahamsanayn iyo intii aan ka kaasho karnaba aan ka wada hadalnay beelaha kale beelaha meesha dega beelaha meelaha beelaha aan la kulanno maahane kuwa kalena insha allahu isla asbuucan ayaan iyagana ballanay inaan utagno ugu dambeyn inaan labadooda ishorkeeno oon raacno maadaama hadda aan dagaal socon nabadda yartaada jirta aan sii xoojino oo aan ka kaashano sidaas iyo waa ujeedku waana lasoo dhaweeyeen dadka deegaanku oo waa noo sheegeen inay nabad u baahan yihiin nagarana shaqaynayaan caawinta ciidamada iyo amniga intaba
waa tahay rajada aad filaysaan inaad hawshaas aad ku guulaysataan intay bay gaarsiisan tahay
rajadanaga waxa waaye inaan bulshada ka dhaadhicino intii dhimatay sii hore u dhimatay oo aan lasoo celi karin inta noolna la badbaadiyo mar iyo labo iyo saddexna dagaalka soddonka sano socdaa uma ku joogsanayo marka rajadanaga waxa waaye inaana ka daalin inta inagu aan ka mas-uuliyad ahaan meesha joogno inaan ku laalaabano oon haddii saacad lagu wada joogi karo nabad lagu wada joogo haddii maalin lagu wada joogi karo lagu wada joogo haddii bil lagu wada joogi karo lagu wada joogo iyo haddii ay sanad iyo wax ka badan hirgelayso nabaddu sidaa ayaan rabaa inaan si isdaba jooga oo maalin iyo labo iyo asbuuc intaba aan maalin walba ugu laabano waa dareen gacanka lagu ugu sii laalaabanayn raadkii dowladnimada iyo ciidamada aysan meesha ka muuqan qofka baadiyaa oo aan kula tashanayn oo aan dadka caqligaa la tashanayn oo qoraysita ayaa qofka la dili karaa marka taa ayaan ka duulaynay waxaan dheehaynay labadiisa baadiyaha is aragtaan xoolaha is weydiisteen hees warsadeen ha sheekaysteen ha xidideen ha wada noolaadeen laakiin isdilin marka maadaama colaad badan ay soo laalaabatay rajadanabi ma ahan in hal maalin ama laba maalin xal lagu keeni karo laakiin waa in aan nabadaas sida hadda ay bilowga u tahay aan usii wadno waxaan rajeynaynaa inay waqti dheer ka bacdi nabad keeni keli doonto deegaanka waa tahay ergooyin idinkii idinka horeeyey oo arrinkan horay ugu baxay soo ma jirinta le
waa jireen dad badanaa laga horeeyey oo ama biyo u kala qaaday ama nabadda ka shaqaynayey ayagii meeshii ay gaarsiiyeen na kasii wadayna anagu maxaad idinku uga duwan tihiin marka kuwa oo iyagana dhankoodii ka galay howlahaasi nabadeynta
waxaan uga duwanahay kuwiishana ina baahi jirta ka hadlayeen anaguna baahi midii ka bedelan inaan ka hadlayno oo ah labadaada shalay inay dhe xabadba ay joojinayeen annaguna aan uga bedelanahay xabadii shala dhacday siisi usoo laaban lahayn mar dambe aan annaguna ka hadlayna marka guud ahaan nabadaas ayaan ka wada ka wada duulayna in nabadaas meesha laga helo laakiin dee mawcidka aan meesha u tagna ayaa mar kasta wax yar ku kala bedelay oo aan dhigi karna ayaguna shalay xabaday joojinayeen annaguna shalay xabadii dhacday siisi usoo laaban lahayn ayaan bulshada ku wacyigelinayna
waa tahay ugu dambeyn marka inaad hawshaan aad ku guulaysataan fariinta aad ka diraysaan labada dhinac iyo qeybaha kale ee arrimahan nabadeynta ay qusayso maxay tahay adoo ka faa'iidaysanaya fursaddan radio muqdisho
waxaan ugu baaqaa dadka kasoo jeeda deegaanadaas laga yaaba inay midiyaha naga dhegeystaan ama telefishinada nagala socdaan in ay nagala qayb qaataan dadka miyiga daga dagaalamaya sidii nala loo gaarsiin lahaay oo maxaa yeelay waxbarashay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin biyo waxay u baahan yihiin nabad inay nagala qayb qaataan oo dadka kasoo jeeda deegaanadaas ee naga dhegeysanaya midiyaha inay nagu gacan siiyaan oo ay noo imaadaan oo iyagoo meesha jooda naga gacan siiyaan oo ay garab nagu noqdaan sidii meeshaas nabad oga dhalan lahayd intaas ayaan ugu baaqaa ugana faa'iidaysanayaa
taliska hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ugu digay ganacsatada in aysan sare u qaadin miciishada qudurduruuriga iyagoo ka faa-iideysanaya cabsida abuqa corona jenaraal cabdulaahi xasan bariise madaxa hoggaanka canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo shir jaraa'id maantay warbaahinta ugu qabtay magaalada muqdisho ayaa hadalkan sheegay isagoona ganacsatada ka dalbaday in ay u dhimariyaan bulshada soomaaliyeed
sida aada la socotaan adduunyada waxaa ka dhacay cudur halis ah oo cid walba saameeyey kaasoo dhammaan shucuubta kala duwan iyo qaranada ama dowladaha kala duwanu ay ku dadaaleen in laga gaashaanto taas waxay dhalisay in muddo cayiman dalka soomaaliya laga maanaco inay ka soo degaan dayaarado oo meelo duwan kala duwan ka yimid nuuc kastoo ay yihiin taas oo looga taxadiraayo in cudurkaas adduunyada muxuu ahay dadkii halakeeyey inaanu soo gaarin dalka soomaaliya ilaahayaan ka magan galnay laakiin dadaalkaas ayaa la go-aanshay mar haddii marka la joojiyey isu socodkii dayaaradihii kaargo ha ahaadaan ama dayaarad muxuu ahay dad caadiya qaada ha noqoto laga maanacay waxaa suuragal ah amaba ay tahay inay saamayso maciishadaha kala duwan ee dadweynaha sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaan ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqno inaanay muxuu ahay raashinka qutuldaruuriga ama maciishada nuuc kasta oo ay tahay aan looga faa'iidaysan dhibaatadaas jirta laba shayba meeshaas waa ku jirtaa ilaahay xaggii in rugisaar ama muxuu ahay ganacsigaaga aad ku raadiso shilinkiiba shilin waa shay xaaraana diintuna aysan muxuu ahay raalli ka ahayn ta labaadne marka ay timaado suuq madow markaataneera waa dembi laga galo muxuu ahay qaranka soomaaliyeed suuq madow wax la yidhaahdo waa shayga marka lacagtii loogu talagalay ama uu joogay laga kordhiyo iyadoo khayru sharci ah sharciga waa diidan yahay shuruucda dalka u taaloo dhan waa kasoo horjeedaa maadaama marka hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaaluhu uu xil saaran yahay la dagaalanka suuqa madow iyo sixir bararka iyo sarrifaadda lacagaha qalaad waxaan u diyaarinay dhammaan suuqyada magaalada muqdisho ciidan koontaroola la socda sixirku inaanu dadka ku kordhin iyadoo ummaddii ay iska muxuu ahay tabcaan layska yahay in lagu kordhiyo qutuldaroorigii ay cunaayeen waa dhib inteeda la eg mana loo dulqaadan karo mana loo dulqaadan doono insha allahu tacaalaa waxaa igu maqaalo ah oo riboort la igu soo gaarsiiyey bahalkan yar ee alkolka ah ee gacmaha lagu dhaqdo maalintii muxuu ahay arrintaanu soo baxaysay saddex doolar afar doolara laga siisa jira suuqyada maantana xala waxaa riboor laygu keenay in uu maraayo labaatan iyo dheeri doolar waxyaabaha aan muxuu ahay ka digayno waa kuwaas waxaan codsanaynaa ninkii damiir leh oo soomaali ah oo u damqanaya dadkiisa maba ku kacayaba laakiin qofkii iimaan la-aanu saamaysay ee arrintaa ku kaca waa laysku dabagelaa maxkamadaa laysku geynaa waa la dacweynayaa maxkamadda u awoodda u leh arrinta dembiga lagu eedaynaayo ayuuna qofkaas hortegi doonaa haddii allah awoodda la ogolaa sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa oonu aada iyo aad muxuu ahay uga codsanayaa ganacsatada soomaaliyeed oo garan kara dadkoon muxuu ahay soomaaliyeed dhibaatada ay qabaan inaan lagu kordhin dadka muxuu ahay looga faa'iidaysan dhibaatada jirta cudurka muxuu ahay hadda laga cararaayo iyo gaajadu labaduba waa cudur sidaa daraaddeed inaan lagu kordhin inaan muxuu ahay faa'iide laga doonin inaan muxuu ahay lagu samaynin waxyaabo aan suuragal ahayn oon dadku samayn karin uusa ku noolaa karin hooyooyinka caruurta dadka tabarta yar dadka cid kasta xataa tujaarka xaqu ma laha in lagu kordhiyo marka taas intaas ayay maraysaa waxaa kaloon codsanayaa oon rabaa inaan uga faa'iidaysto halkan guddoomiyeyaasha degmooyinka muxuu ahay iyo taliya saldhigyada waxaa ayagana ah waajib saaran inay hoggaanka ilaalinta canshuuraha oo arrinta u xil saaran intaas iyo in ka badanu ayagana waajibaada uu saaran yahay in degmooyinka marka lagu dadaalo kormeer tiro badan dukaamanka waxgada meesha suuqyada in dhammaan loo diro muxuu ahay ururada bulshada ee laga taxadiro inaan la samayn ummadda aan lagu qaaliyeyn qutul duruuriga taliyaasha saldhigyada sidoo kale inay ayaguna sidaasoo kale oo ciidamo u diraan oo suuqyada aada looga warqabo waxaan rajaynayaa in baaqaan uu cid kasta oo uu gaaro oo damiir lahu uu siduu yah u qaadan doono haddee haddii muxuu ahay leeska dhigatiro waa wax kale oo qofkii iska dhigatira oon awalba iimaan u saaxiib ahayn laguma muxuu ahay sii dayn karo ummadda tallaabo sharcigaana laga qaada haddii rabbiga awoodda la ogolaado intaas ayay muxuu ahay aheyday inaan baaqaas gaarsiino ayadoo madax badanoo hore uga hadashay haddana waxaan u sheegaynaa in dhammaan suuqyada ciidamo dharcad oo loogu talagalay oo xirfadleeyahu ay joogaan keliyana ay dhowrayaan muxuu ahay ilaalinayaan inaan sixir barar cuntadoqoturdarooriga iyo wax kastaba aan lagu qaaliyeyn labada maalmood ee muxuu ahay dalka uu ku jiro standby oo loogu jiro in cudurkaas laga hortago aada iyo aadaad umahadsantihiin taliya waxaan rabaa inuu haddii raashinka quturdarooriga sida bariiska iyo burka qaali ay noqdaan qof kasta uu fahmi karaa oo dadka bulshada wax kastoo soo ogaanaya haddii ay dhacdo in ganacsatada baaqan aad u dirteen ay dhagaha ka furaystaan ay ka faa'iidaystaan dhibaatada jirto iyo cudurkaas laga digay dartiis ayadoo aan ognahay dekada inay shaqaynayso oo raashinka sidiisa usoo degaayo maxaa tallaabo ka qaadaysa maya waa waa waa waa caddahay aada iyo aadaad u mahadsan tahay way caddahay iyadoon qofka lagu xadgudbin muwaadinka ah waxaa waajib muqadis ah marka lagu qabto inuu suuq madow ku gedaayo cuntadii waa la soo qabanayaa laanta dhexe ilaalinta canshuuraha la keenayaa maxkamadda awoodda uleh ayaana loo gudbinayaa iyadoo qodobkii sharciga ah ee lagu eedeynayo ku xadgudbay ku qoran tahay galdacwadeedka ayaa loo gudbinaya maxkamadduna markaa tallaabo sharciga waafaqsan oo ku aadan falka uu ku xadgudbay ayaa haddii rabbiga awoodda la ogolaado maxkamad ku mutaysanaya qofkaas
jenaraal cabdulaahi xasan bariise madaxa hogaanka canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayuu dhegaysaalkaasi ahaa oo ganacsatada uga digayay in ay sare u qaadaan miciishada khudurdaruuriga codkaasi ayaan u dambeeyey caawa dhegeystayaal barnaamijka bandhiga wareysyada waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed xasan nashnaal dhinaca farsamaduna waa fahad cabdi geele intaan barnaamijka lamid aan ku kulmi doono dhegeystayaal waxaan hawoodin ka leeyahay sidaas iyo nabadgelyo